taswiirta labiyo labaatanaad oo askartii romanskii boolos waxay u qaadeen magaalo la odhan jiray saysariya oo markaasi boolos waxaa la hor keenay badha sahabkii magaaladii saysaliya ee la odhan jiray felex oo ninka badha sahabkii ma aanu doonayn in u xumeeyo dadka reer yuhuudda oo weliba ma uuna doonayn in markaasi u xumeeyo bawlos oo markaa badha saabku waxa uu markaasi ka quudaraynayay boolos inuu bixin doono laaluush laakiin boolos wuxuu bixiyey ma jirto boolosna waxaa xabsiga la dhigay laba sannadood oo markaasi waxaa kale oo yimid badha saab cusub oo la yidhaahdo festo oo marka dadka yuhuuddi waxa ay doonayeen boolos inay u soo qaadaan magaalada yeruusaalem si markaasi ay dhexda u dilaan laakiin bool taasi waa uu iska gartay markaas ayuu boolos waxa uu ku yidhi dadka yuhuuddii waxaan tegayaa magaalada roma oo wakhtigaasi waxaa jiray in boqorkii agriba iyo naagtiisii barnas ay yimaadeen oo ay soo booqdeen boqorkii festo oo boqor agriba iyo naagtiisii barnas waxa ay doonayeen inay arkaan bawlos si ay u maqlaan markaasi markhaati furkiisa waayo in badan ayay maqleen wax ku saabsan bawlos oo markaasi nasiibba u heleen boqor agribah iyo barnes in ay maqlaan bawlos markhaati furkiisii markaa bawlos waxauu sheegay inuu ahaan jiray nin yuhuudi ah oo yuhuudi ku adag diintooda laakiinse wuu sheegay sidii markaasi uu masiixi ku noqday hadda miyaad u malaynaysaa saaxiib in ilaah uu ku faraxsanaa siin la-aantii bool aanu siinin laaluush boqorkii fallagas haa waan hubaa run ahaantii ilaah waa ku faraxsanaa taasi haa haddii bool uu bixin lahaa laaluush run ahaantii wakhti gaaban ayuu xabsiga ku jiri lahaa halkii uu kaga jiray laba sannadood haddana bal saaxiib hadda dhegayso kitaabka injiilka ee axdiga hore buugga wacdiyada cutubka toddobaad aayadda toddobaad oo leh hubaal dulmiga nin xigmad leh wuu waalaa oo laaluushkuna qalbigu ka kharriba